ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta ka qayb galay waa shalay ka qayb galay magaalada jeneva dalka switzerland kaga qayb galay shir ku saabsan xaaladaha abaaraha ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa xalay la kulmay jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi switzerland wariyaha v o da ridwaan xaaji cabduuli ayaa haddaba la xiriiray weriye mustafa bashiir goobdoon oo ugu horeyn sharxaya socdaalka ra-iisul wasaare roble safarka ra-isul wasaaraha federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble uu ku yimid dalka switzerland wuxuu ku saabsanaay shir uu uga qaybgalayo dalka switzerland gaar ahaan xarunta un-ka oo lagaga hadlayo abaaraha iyo dhibaatooyinka dhaqaal xumo ay ka saameeyey geeska afrika gaar ahaan soomaaliya si loo taakule lahay abaaraha dadka saameeyey inaysan dadkaas laga gaaro aysan macluul aysan u dhiman sidaa daraaddeed ayaa waxaa loo samaynayaa qorshe gaar ah oo soomaaliya loogu yabahoyo dhaqaale ra-isul wasaaraha ayaa shirka kala yeelanaya dadka deeqbixiyaasha ah iyo hay-adaha saacida soomaaliya sida oja iyo w f b iyo dad badan oo dhaqaalo bixiyaal ah waa gartay jaaliyadda soomaalida ee dalka switzerlandna waa uu la kulmay xalay marka muxuu kala hadlay ra-isul wasaaraha maxamed xuseen roble oo jaaliyadda switzerland nasiib u heshay inay wax ka ogaadaan xaaladda siyaasadda soomaaliya doorashooyinka iyo dhibaatooyinka dhaqaale ayaa inta badan wuxuu ka hadlay inay soomaaliya iminka u jihaysatay doorasho lala rajaynayo in la doorto maalinta berri ah aqalka sare guddoonka aqalka sare maalinta ku xigtana baarlamaanka la doorto taana wuxuu rajeeyey ra-isul wasaaraha inay suurtoobi doonto dadka soomaaliyeedna ay niyaddooda dhistaan ayna taageeraan dowladnimadooda iyo qarannimadooda wuxuuna rajeeyey inay taas guul u tahay soomaalida mar haddii la dooranayo berri iyo berri dambeba aqalka sare iyo golaha iyo golaha shacabka guddoomiyaashooda kuwaasoo dib u soo dooran doona madaxweynihii federaalka soomaaliya afar sano ee soo socoto taas ayuu jaaliyadda ku dhiirigeliyey inay taageeraan nabadda ayna iska dhaafaan waxyaalaha dhibaatooyinka ah ee laga soo sheegayo meelaha qaarkood ay soomaaliya u jihaysatay doorasho ugu dambayn muxuu ka yidhi arrimaha doorashooyinka dalka goormuuse dib ugu noqonayaa soomaaliya ra-isul wasaaraha dowladda federaalka injineer maxamed xuseen roble ayaa wuxuu sheegay isla maalinta talaadada ah inuu dib ugu noqon doono magaalada muqdisho sidoo goobjoog u noqdo doorashada golaha shacabka iyo aqalka sareba
kaasi waxa uu ahaa weriye mustafa bashiir goobdoon oo u warramayay wariyaha v o e da ee qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli